gudoomiyaha degmada kismaayo ahna duqa magaalada cumar cabdulaahi maxamed farweyne ayaa gudoomiyay shir looga hadlayay howlaha shaqo ee dowlada hoose gaar ahaan sidii wax looga qaban lahaa xoolaha lagu soo daayo magaalada kuwaasoo caqabad ku ah wadooyinka la dhisayo iyo sidoo kale qorshaha cagaarinta degmada kismaayo kulanka ayaa waxaa kasoo qayb galay gudoomiye ku-xigeenka degmada ahna xoghayaha dowlada hoose iyo gudoomiyeyaasha xaafadaha kismaayo cumar cabdulaahi maxamed gudoomiyaha degmada kismaayo ahna duqa magaalada ayaa faahfaahin ka bixiyay kulanka iyo waxyaabaha diirada lagu saaray maanta oo bishu tahay koob iyo tobankii bishii toddobaad labada kun labaatan iyo afarta si aada ogtihiin degmada kismaayood waxaa ka socday diwa habeyn ballaaran oo dhanka bidix soo celinta iyo rootiinkii caadiga ahaay oo nadaafadii iyo waxyaabihii la mid ahaa magaalada waxaa ka socda waddooyin waaweyn iyo calaamadihii taariikhiga ah ee magaalada lahaan jirta waxaa soo wajahday caqabado dhowra oo ay ugu horeyso xoolaha magaalada ku jira hadday noqon lahayd looda ariga iyo geela culayska u badanina waxa weeye wuxuu ahaa lo-da oo magaaladan dhibaato badan oo aada iyo aada u tiro badan ku haysa muddo badan baan ka hadalnay waxaan u malaynayaa waa markii saddexaad oo lo-du in magaalada laga saaro dib bay usoo noqota waxaanu qaadnay tallaabooyin dhowr ah oo ah in xal loo helo waara magaalada kismaayood oo looda ku aada wixii maanta ka dambeeya wixii lo ah oo magaalada lagu arko waxaa mas-uuliyaddeeda la wareegaysa dowladda hoose xoolaba lagu arko geel iyo lo wixii lagu arko waxaa la wareegaysa mas-uuliyadda dowladda hoose iyadaana waxa weeye awood u leh sida ay yeelayso qofkii iska lahaa mas-uuliyaddaas waa ka wareegtay hadduusan ilaa iyo caawa kala bixin obreshkaagu wuxuu bilaaban doonaa sabtida wixii ka dambeeya lo magaalada ka joogta soo gashay iyo xoolaha kalaba waxaa iska leh dowladda hoose waxaa kale oo ah sacay magaalada lagu arko iyo arigii lagu arko dadka kama xigtid qofkii arkaa waa qalan karaa dembi maahan in la qasho la qaato haddaad xariisan weyday waad ku soo daysatay dadka uga sokaysid qofkii arkow kaxayso qofkii arkow kaxayso oo la tag ilaan qofkii lahaa xafidan waa sidaa la adligeed haddaad magaalada ku soo daysid qofna kama lihid warkaas waa cadiyaa soo maha guddoomiyaasha xaafadaha xogay dowladaas waa fadhiya shaqaalihii oo dhan waa joogaan iska lahaa shaqadaas waxaad fasax u tihiin loo damba inaan magaalada lagu arag qolada geela iyagana waxaa laga rarayaa kaamka ay degan yihiin oo saddex kaam baa magaala lagu sheegay banaanka looga saaro wixii kasoo noqdana dowladda hoose iskale waxaa kaloo soo noqnoqotay waddooyinkii la dhisay oo quruxda badnaa dadku dhulkii drinajkii loogu talagalay inay biyuhu maraan qashin baa lagu shubaya waa nasiib darro waddo qurux badanoo lagu dhisay oo gurigaa hortiisa drinajkii la maray biyaha kaa qaadi lahaa inaad qashin ku subtid oo qashinka ciddii qaaday aada u dhiibin iska ururin arrintaasu lama aqbalayo waxaa ka soo bixi doona ganaax horena ganaax baa uga jiray haddana waa kasii laba jibaaraynaa